arrimahaasi oo ay ka mid yihiin wadahadalladii dalalka somalilan iyo soomaaliya hore ugu socday oo muddooyinka ugu dambeeyey hakad ku jiray sidii dib loogu bilaabi lahaa islamarkaasina hanaankii geedi socodka wadahadalladaasi looga gaari lahaa xaqiiqo taabata dareenka labada wadan sidoo kale waxay safiirka iyo madaxweynuhu ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka jamhuuriyadda somalilan u qoondaysay inay ka qabsoomaan horaanta sanada iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilanna u cadeeyey safiirka inay ka go-an tahay ka xukuumad ahaan in doorashooyinku ay xilligoodii ku qabsoomaan islamarkaana dhaqaalihii kaga aadanaa xukuumadda qaadhaanka qabsoomidda doorashooyinka ay xukuumaddu hore u shubtay sidoo kalena ay wadanka ingiriiska iyo cid kasta oo ka qayb qaadata geedisocodka hanaanka dimuqraadiyadda doorashooyinka somalilan oo wadanka ingiriiska uu kow ka yahay uu madaxweynuhu u bandhigay inay ka qayb qaataan islamarkaana ay soo qadimaan qaybtii kaga aadanayd sidoo kale madaxweynaha somalilan iyo safiirku waxay ka wada hadleen wadada isku xidha berbera iyo wajaale berbera corridor oo ay dalka ingiriisku danaynayaan inay ka qayb qaataan hirgelinta dhismaha wadadaasi dhanka kale waxay madaxweynaha somalilan iyo safiirku ay ka wada hadleen mandaqadda degenaanshaha iyo horumarka geeska afrika iyo saamaynta ay ku yeelan karto isbedelada ka socda madaxweynaha somalilan wuxuu safiirka uga mahad celiyey booqashada uu ku yimi somalilan iyo sida dalkiisa ingiriisku ay diyaarka ugu yihiin mar walba horumarka somalilan islamarkaana ay u berbertaagan yihiin iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyna uu safiirku ku sugnaa dalka jamhuuriyadda somalilan uu ka qayb qaadanayay horumarka dalka ka socda safiirka dalalka somalilan iyo soomaaliya u qaabilsan wadanka u k wuxuu madaxweynaha ku bogaadiyey horumarka fiican ee dalka jamhuuriyadda somalilan ka socda iyo somalilan sida ay diyaarka ugu tahay horumarka iyo amniga mandaqadda sidoo kalena somalilan sida ay uga go-an tahay inay sii wado ambaqaadkii doorashooyinka ee geedi socodka dimuqraadiyadda dalka jamhuuriyadda somalilan